ma aha dhismo maaha ganacsi iyo dhaqaalo maaha waa in lagu tartamo oo qof walba iyo magaalo walba iyo beel walba ay ku tartanto nabadda ay ku tartanto magaaladan marka waxaan rabaa aan ogahay inay u kala qaybsan tahay dhowr qaybood oo aan ka arki karno maxaan ku dhahdaa jaamacaddan aan ka arki karno inaad nabadda ka shaqaysaan magaaladan ma kala qaybsami karto dadkeedu ma kala qaybsami karo waxaa loo baahan yahay in la in lagu midoobo nabadda lagu midoobo in lagu midoobo dowladnimada in lagu midoobo galmudug iyo dowladda federaalka in lagu midoobo dhallinyarow mustaqbal mustaqbalkiina way wax lagu cayaarayo mustaqbalkiina way waxa jidka saaran waa mustaqbalkiina dadka waaweyn anigu aan ka mid ahay waa soo qaadan waxaan soo qaadan karna waxa la hagaajinaayo ama waxa lagu cayaarayo waa mustaqbalkiina wey marka waxaa la rabaa inaydan ogolaanin haddaa aragtaan magaalo kala xihan diida ha ogolaanina haddii la yidhahdo dhanka kale ma aadi kartaan ha ogolaanina haddii la yidhahdo ree hebelaa waxaa iska leh ha ogolaanina maxaa yeelay haddii aad ku jirtaan kala qaybsanaanshahaas magaaladan ma kobcayso mana korayso magaalo kobocdo oo oo oo oo badata dadkeedu oo kobocdo oo la yimaado waa magaalo dad kala duwan ay degan yihiin magaalo hal qabiila degan yihin ama hal beel degan yihiin ma kobocdo mana weynaato waxay u baahan tihiin magaaladan soomaaloo dhan inay timaaddo hadday soomaaloo dhan timaaddo waxaa imaanaya dhaqan fiican culture fiican imaanaya ilbaxnimaa imaanaysa waxaa imaanaya dhaqaalaa imaanaya waxaa imaanaya in dadku sur dulqaataana imaanaysa taas weeye waxaa loo baahan yahay lakiin haddii la yidhahdo magaaladu beel ha lahaato magaaladaasi hoos yay u socotaay kor ma socoto dhalinyar ha ogolaanina magaalada in la kala jarjaro